waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal inkastoo fikradda dowladnimada iyo mudda tariska dhexe ee badanaaba ku lalanay ay hiddaheeda ka maqnaayeen haddana bulshadii hore ee soomaaliyeed waxay lahayd habab qeexan oo ay ku wada noolaato waxay lahayd dhaqamo haddii aysan si walba isugu mid u ahayn aad isugu eg iyo xeerar markay wax kala galaan ay ku kala bixi jireen waxay u qaybsanaayeen tolol dadisya ah oo daaqa biyaha iyo degaanka wadaaga kolkolka qaarkoodna inta kala sheegta ku loolama kuna dagaalama dhaqamadii haddaba soomaalidii hore dhexdeeda ku gaamuray ayna ka sinayd waxaa ka mid ah hannaankii madaxnimo ee ay hirgeliyeen waxaa u samaysmay qaabab laysugu taliyo oo dhexaltooyo ku salaysnaa inta badanna inanka curad uu geeri dabadeed aabbihii ka dhexli jiray tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka ah kuwaasoo ku kala duwanaa oo keliya magacyadii maamus ahaanta loo howin jiray ee loogu wada yiqiin tolalka qaarkood waxay ugu yeedhaan suldaan qaar kale boqor qaar kale garaad qaar kale beeldaaje qaar kale wabar qaar kale ugaas qaar kale imaam qaar kale islaam qaar kale malaakh iyo midhaa kuwo kale oo hadda xusuustayda ka maqan maalin loo ballamay ayaa ku walba oo madaxdaa ka mid ah la caleema saari jiray siday u badnaydna isla goobtaas ayay ku xoolayn jireen iyaga oo ka ilaalinaya intuu saboolo inay ceebi ugu soo dhuumato ama marti soo tamadisay wax uu siiyo uu u waayo muddo markii la joogana dhalaar iyana loo ballamay ayaa loo dabaaldegi jirayoo fardaha dushooda loogu geeraari jiray kaasina wuxuu ahaa qaab lagu ogeysiiyo in tolku uu wada okoban yahay oo tiisa uun lagu gowracan yahay mid walbase maahee waa koodii la mahadiyo qolada kolba uu u boqran yahay waa koodii ku maamula gar aan leexsanayn gacan aan laabnayn iyo guddoon aan jilicsanayn guud ahaan madax dhaqameedadii hore waxay ahaayeen rag ceeb neceb eexda ka fogaada waayeelka iyo waxgaradka kale talada wax ka siiya calooshoodana xalaal mooyee xaaraanta ka dhowra tilmaamahaas ayaa dhexalsiiyey in aada loo maamuuso weedhoodana si dhab ah loo tixgeliyo hase la maamuusee haddana xagga meekhaanka meel kama wada joogin qaar baa magacoodu ku ekaa reerihii ay u duubnaayeen dhexdooda oo keliya qaar baase warkoodu dheeraan jiray oo tolka ay u boqran yihiin meelo aada uga durugsan laga hadalhayn jiray qaar baa tilmaamaha dadwadidda in badan ka lahaa oo qolada ay u taliyaan ka sokow dariisyada ducadoodana gurubsan jiray qaar baa hadday iishaan aan sidaas loo tabi jirin qaar baase cid maqashaaba ay geeridooda dhab uga murugoon jirtay waaguu gumaysigu dalka qabsaday qaar baa la saayirayoo inta la sinjaaray tolkii ay u boqranaayeen ka iibsaday qaar baase ka hawooday caddaan ama madow kii uu ahaadaba shisheeyuhu xafiisadii uu wax ka maamulayay inay soo agjoogsadaan tusaalena waxaa inoo noqon kara suldaan cabdilaahi suldaan diiriye oo reer hargeysa ahaa iyo ugaas cabdille cali xaabuun oo reer ximanood ahaa arrimaha aan soo taataabtay ayaa dhowaanahan maankayga ku soo noqnoqonayay kadib markaan goobjoog ka noqday shir isaga oo kale aan weligeed geyiga soomaalida lagu qaban waa dabayaaqadii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay goobtuna waa qardho oo ka mida magaalooyinka dhowr iyo afartanka ah ee ururkii daraawiishtu uu asaaskooda lahaa waxaa inta isku ballansaday isugu yimid tiro boqol ka badan oo madax dhaqameeda ah odayo inay ismaqlaan mooye aan markaa ka hor abid is arag duubabkii ugu magaca weynaa dhammaan tolalka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda gudaheeda iyo bannaankeedaba ku kala dhaqan soohodimaha juqraafiga siyaasadeedna ay isu imaadkooda hor joogsan waayeen waagii hore madax dhaqameedadu ay u kulmi jireen furdaaminta qulquladaha tololkooda ka dhexdhaca odayada shirkan isugu yimid toladu taa waa ka guda weynayd waxaa isu keenay ma ahayn bixinta rag la dilay magahood ma ahayn xoolo la kala dhacay soo celintood ma ahayn gabar la faraxumeeyey kaxaajoodkeed mana ahayn kala eed sheegasho ceel ama casin ku saabsan intaaba dulucda shirkani waa igala sarraysay waxay iila ekaayeen niman gurmadahoo ka joogi waayey tabaaraha uu dadkoodu maanta ku sugan yahay rag ka harsan waayey gobonnimadii lixdankii la helay gebiga ay ka laalaado iyo ummad ahaan sii jiritaankeedu halista uu ku jiro kol dambe sidaan ogaaday wuxuu shirku ka dambeeyey laba sano ka hor madax dhaqameedda badan oo munaasabadii caleemasaarkiisa boqor burhaan boqor muuse kaga codsaday inuu u darbo madar ay kaga jawaabaan su-aasha adag ee dulucdeedu tahay sidee baa ummadda iyo gobonnimadeeda loo badbaadiyaa inta aysan ka bixin liiska dowladaha ee maalin maalmaha ka mid a aan maabka dunida looga waayin haddaan soo koobo waxay ila ahaayeen niman ka baqaaya mahmahdii ahayd rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkooda gabe in iyaga ay ku garowdo maalintii furitaanka odaygii hadlaaba wuxuu muujinayay shirkoodaas kadib talada dalka inaysan dibadda ka joogi doonin xubnaha baarlamaanka iyo kuwa wasiiradaba idinku soo xura waxqabadkooda dambana sooma faragelin kartaan inaysan yeeli doonin ismaandhaafka laamaha dowladda dhex mara ka garnaqoodana in qaramada deriska ah ay iyagu ka mudan yihiin gadaalkii war murtigeedkii ay soo saareen sidaan ku arkay waxay odayadu ku dhawaaqeen soomaaliya dhexdeeda in dagaalkii sokeeye uu ka dhammaaday iyaguna ay iska dhex qaban doonaan golo sare oo jeer qof iyo cod laga gaarayo arrimaha dalka tala ku yeesha sidaan meel hore kusoo xusay wuxuu ahaa shir isaga oo kale aan weli geliga soomaaliyeed lagu qaban shir kor u soo qaaday meekhaanka duubka ee qarniyo badan howlgalkiisu uu tolka dhexdiisa uun ku ekaa taana waxaa lagu ammaanayay looguna ducaynayay boqor burhaan oo isaga oo aan dowladi ku garab gelin xirribtiisa ku suuro geliyey intaas oo oday dhaqameed ah inuu qardho isugu keeno ha yeeshee tallaabada caynkaasa cid farta ku goda bulshada lagama dhex waayin siduu timacadda yidhina garbaduub haddii loo xiro ood gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa waa gomodantaaye nin walaalki geed ugu jiraa geesi noqon waaye dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo